xinjiraha wadnaha ee xidhma ayaa dhibaatadoodu ahayd mid dadku ay wada dareensan yihiin haba lagu sii kala darnaadee iyadoo marar badanna ay dhacday in si deg dega dadkii dhaqaale heli karayay loola cararay nairobi south africa ama imaaraadka iyadoo oo sidoo kalena dhowaan la sheegay in addis ababa goob laga sameeyey loo tago furitaanka xididada wadnaha dhiigga geeya ee xidhma dor maxamed xasan oo ah dhakhtar ku takhasusay xanuunnada wadnaha ayaa sharaxaad ka siiyey v o e muhiimadda ay u lahayd in laga furo magaalada hargeysa markii ugu horraysay nidaamkaasi casriga ee lagu daweynayo marka ay xididada wadnuhu xidhmaan ilmaha ama carruurta ku soo dhalata wadnaha daloola iyo dadka waaweyn ee wadna xanuunka si kale uu u abbaaro marka waxa weeyaan waanu ognahay oo dee intaan u diray qof malaa ilaa dhowr boqoloo qof aan u diray debadda oo wadnaha ku dhacay dadkii kari karayey inay dibadda u baxaan oo lagu soo qalo oo wadnaha maxaaradaye lagu soo furo oo xuduudada xidhnaan lagu soo furo oo basemaker lagu soo xidho dibaddaan u diri jirnay laakiin alxamdulilahi rabbilcaalamiin maanta doctor shaluub iyo maxaaradaye dhakhaatiir kale hindida ah oo ah consultantis ka yimi india oo ah meelaha adduunka heart transplant wadnaha lagu bedelo santarada ugu waaweyn ee indiya ka mid ah oo very high qualified ah rag aada iyo aad u ah khibrad lah ayaa alxamdulilah maanta somalilan inoogu yimid iyadoo wakhti aad u kooban laga joogo markii la furay xaruntan gargaar ee lagu soo kordhiyey qaybtan casriga ee daweynta wadna xanuunka tobankii ugu horreeyey ee carruura ayaa la sameeyey kuwaasi oo loo keenay iyagoo qaarkood xaaladooda caafimaad ay aad u liidato waxaana howlgalkii lagu sameeyey dhammaanba tobankaasi carruurta ay dhakhaatiirtu i sheegeen in si fudud loogu guulaystay waa kan mar kale dr maxamed xasan oo sharaxaya hawshan iyo miisaanka ay leedahay waxaanu iminka la furay koob iyo tobanka aynanoo yaryar oo lagu guulaystay oo imika ordayo cayaaraya oo maxaa radaaya lagu guulaystay dadkeena da waa la furaya maantada aan kula hadlayo doctor sharuubi anaku waxaan ku xidhanaa imika waxaan ku xidhanaa pacemaker yacni wadnaha oo halkan gebigiisa nin aan shaqeyn wadnaha shaqeynayn baa jira imika naga jooga agteena jooga kaasaanu ku xidhanaa kaasna lama laguma adduunka waa meeshii loo tegi jiray maxaa radaaya taasna waa waxaan uu ka shaqaysanaya wadnihii wadnihii istaagna wadnihiisu taagan yahay quyin yar buu shaqeynaya soddon labaatan buu ku shaqeynaya badhow marka lagu shaqeeyo toddobaatan lixdan buu ku shaqeynaya wadna caadi u soo baxaya maalin waxa weeye in qalabkii wadnaha kii xididka inoo sheegayey kii maxaa dhahay xididka lagu xidhayey kii xididka lagu furayey kii meesha doloshada lagu furayey kii inoo sheegayey maxaa dhahay intee doloola kii wixii oo dhamiba alxamdulilahi rabbilcaalamiin waynoo yaalla waynoo keeneen santarkaa laga helaya marka lix bilood insha allahu ilaa boqolna wadnaha la qalitaankii la qaliyey ee bybaska loo sameynayey ayaa la furaya oon ku furana insha allahu tacaala marka waa heer aada iyo aada iyo aad u weyn oo adduunka number oneka ragga adduunka waxaan hore loo oqon east africana way ku yar tahayba waxaan filaya kenya laba meelood baa lagu qalaa maxaa ethoopia laba meelood baa lagu qalaa oo weliba cusub inaguna waxaan dhahay east africa marka loo eego kii saddexaad baan dhahay caruurta ee la furay muqaadisho qaar baa ka yimi qaar baa boosaaso ka yimi qaar baa soomaaliya hargeysa ka yimi qaar baa etoobiya agteeda xadka ka yimi intii aan ku dhex jiray waraysiyada kala duwan ayaa waxa aan qol ka mida qolalka cisbitaalka ku yaalla kula kulmay oday waayeela oo laga keenay magaalada badhan ee gobolka sanaag doonat albaan jeef caaqil axmed maxamed axmed maxamed xaaladaad waa sidee alxamdulilah boqolkiiba boqol weye maalinta midana waxaa boqolkiiba afartan haddana boqolkiiba boqol baan maraya ilaahaasa mahadle nimankaasina way la dadaaleen dhakhaatiir tahay ilaahayna way u guulaysiiyey inanka ehelka walaal magacaaga waa siciid saxal bale dhahaa waa aabbahay runtii markaan meesha keenaynay dee waxaanu ka fikeraynay hindiya iyo turkiga iyo meelaha taymna way qaadan lahayd inaanu intaa ku geyno dararka aanu ka keenay marka oo xoogaan soo caawiyeyna wuxuu saddex isho ka bacdi waxaa laga yaabaa ninkani de tii alle waa meeshiida laakiin inuu xaaladan intaa kasii adka isagaa noo soo tilmaamay gargaar hargeysa saasaan ku nimi markaa doctoorka iyo maxaan dhahayay boqolkiiba afartan saa uu sheegay bay ahayd marka hadda alxamdulilah rabbilcaalamiin
dr maxamed shalow waa dhakhtarka ugu sarreeya dhakhaatiirta ajanabiga gaar ahaana kuwa u dhashay waddanka hindiya ee ka howlgelaya xaruntan caafimaad ee gargaar in somali region there is no facility for that so alhamdulillah we could do it for a batch of tens children successfully and they are happy and it is very gratifying to see their happiness isku soo wada duuboo dad fara badan oo dhaqaale ahaan aan awoodi karin in ay debadaha ugu dhoofaan si ay isaga soo daweeyaan ama carruurtooda uga soo daweeyaan xanuunnada wadnaha gaar ahaana xididadu marka ay xidhmaan ayaa haatan ku diirsaday khadar maxamed cakulle v o e hargeysa